bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal idilkiin meel kastaa joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabuur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaaday uban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan waa habeennimo arbaca ay sii baxayso khamiisna soo gelayso taariikhdan ay ku asteysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha maaraj sannadda laba kun iyo saddex iyo labaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka wareegga wararka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab oo ka bilowday deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada dalka xilli al-shabaab saake ee weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda ay ku sugnaayeen oo ku yaala gobollada dalka wararkii ugu dambeeyay dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo weerarada al-shabaab ay qaadeen ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan haddii rabbi uu ka raali noqdo waxaa ka mid noqon doonaa xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo maanta ku wajahneyd degmada baardheere ee gobolka gedo oo loo diiday inay ka dhoofto garoonka diyuuradaha aadan cadde maxay tahay sababta loogu diiday xildhibaanadaasi barnaamijkan kusoo qaadan doonaa iyadoo arrimahaasi ka hadlaysa qodobada kale barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona warbixin gaar ah oo warbaahinta dalsan ee ka sameysay suwacsoon uu kabiir ka yahay abwaan hal abuuraa suugaanta maki xaaji banaadir oo muqdisho ramadaan walba lagu qabto waan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa dowladda federaalk soomaaliya oo soo bandhigtay xubin ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka xubintan al-shabaab ka tirsanaa iyo waxa uu qaabilsanaa iyo magaciisa iyo fikradda uu haystay ayaan barnaamijka sidoo kale kusoo gudbin doonaa waxyaabaha kale barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa weli magaalada laasacaanood waxaa ka socda dagaalka u dhexeeya ciidamada la magac baxay s s c iyo kuwa somalilan dagaalkaasina khasaare kala duwan ayaa ka dhashay somalilan faahfaahino dheeraada ayay ka bixisay dagaalka ay ku qaadeyso magaalada laasacaanood qodobadaasi wixii nagu soo kordhayaan caawa barnaamijka kusoo qaadan doonaa tabin iyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juulo shaakir cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa barnaamijka caawa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa inta jigan ayaa laga rabaa
ayaan idiin leenahay dhegeystayaal aan ku bilowno dalka weli waxaa ka socda dagaal ka dhanaa al-shabaab kaas oo lagu doonayo in lagu saaro deegaanada ay ku sugan yihiin waa berigii hore ee saaka xubno ka tirsan al-shabaab waxa ay weerar ku bilowday qaraxyo ay ku qaadeen een, deegaanka baarsanguuni oo hoostaga magaalada xeebeedka kismaayo ee gobolkaasi weerarka oo ahaa mid culus ayaa waxaa xigay dagaal toosa oo dhex maray ciidamada jubbaland oo garab ka helayay kuwa dowladda iyo raggii weerarka ku qaaday baarsanguuni xogaha kala duwan oo aan helnay ayaa sheegaya ee, in ay si toosa ay u beegsadeen saldhig ciidamada hubanta ku leeyihiin deegaankaasi waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac ah oo dhinacyo soo kala gaaray mas-uuliyadda weerarkaas dagaalamayaasha al-shabaab ayaa sheegay ama sheegtay waxayna sheegeen inay ku qaadeen ama cagta marsiiyeen xerada ciidanka ay ku sugnaayeen islamarkaana ay gubeen gaadiid dagaal oo yaalay saldhiggaasi xaaladda goobta weerarka uu ka dhacay haya ayaa hadda ah mid deggan inkastoo khasaare kala duwan uu ka dhashay al-shabaab ayaana muddooyinkii ugu dambeeyey weerarada noocan oo kale ah waxay ku qaadayeen xarumaha iyo ciidamada dowladda kaga sugan yihiin gobollada dalka gaar ahaan waa beriga hore ama subaxnimada hore salaada subax kadib ayana weeraradaasi bilaabaan dagaalamayaasha al-shabaab Een, iyadoo dagaal ka dhanaa al-shabaab dalka uu ka socdo waxaa dalka dib kaga bilowday wejiga labaad howlgalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab guud ahaanba ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa bilaabay ama ka bilaabay deegaano ka tirsan gobolka galgaduud wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab iyaga oo deegaano kala wareegay al-shabaab ciidamada ayaa deegaanada ay la wareegeen waxaa ka mid ah baraag sheekh caamir tixle cali heele iyo ceel cali axmed oo dhammaantood hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in intii ay howlgalladu ku jireen ee dagaallo aan badnayn ee la galeen xubno ka tirsan al-shabaab ayna khasaare xooggan gaarsiiyeen waxa ay sheegeen in uu bilowday wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah ururka al-shabaab islamarkaana ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhanka ah shabaab ilaa guud ahaan laga saaraya soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan markii uu tegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe wuxuu halkaasi kaga dhawaaqay in uu bilowday wejiga labaad ee howlgalka ka dhanka ah al-shabaab si guud ahaan meelaha ay haystaan al-shabaab in laga xoreeyo ah bilihii lasoo dhaafay ayaa waxaa hakad galay howlgalka ka dhanka ah al-shabaab balse waxaa hadda socda diyaargaroowgii ugu dambeeyey ee howlgalka looga bilaabayo deegaano ka kala tirsan maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed ee soomaaliya kuwaas oo la doonayo in shabaabka halkaasi ku sugan guud ahaan laga saaro dhowaan dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in saddex kun oo dagaalyahan oo ka tirsan al-shabaab lagu dilay howlgallo ka kala dhacay gobollada dalka halka saddex kun tiro kaleoo ka badanna ay dhaawacyo kala duwan ay ku gaareen dagaalamayaasha al-shabaab war ka soo baxay dowladda soomaaliya ayaana arrintaasi lagu sheegay howlgallada iyo sidoo kale weerarada tooska ah ee al-shabaab lala beegsanaya ayaa sii kordhaya waxaana sidoo kale sii kordhaya howlgallada waa berigii hore ee subaxdii ee dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadayaan ciidamada xoogga dalka ee ku sugan xeryaha ciidan ee ku yaala gobollada dalka markan xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ku wajahneyd degmada baar dheere ee gobolka gedo ayaa loo diiday in ay ka dhoofto garoonka diyauradaha aadan cadde ee muqdisho xildhibaanadan waxaa lagu magacaabaa xildhibaanad faadumo waxayna ka mid tahay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya waxa ay sheegtay mar ay hadashay in degmada baar dheere ay ku wajahneyd loona diiday inay halkaasi tagto si ay ugu qaylo dhaamiso dadka fatahaadaha iyo dhibaatooyinka iyo ah, duruufaha ah, nololeed ee halkaasi ku haysta xildhibaanadda ayaa sheegtay in sababta iyada loo xanibay ee tahay sabab qorsheysan waxayna sidoo kale sheegtay in iyada darteed dad raaci lahaa diyaarad oo degmada baardheero ku wajahnaa in iyaguna loo diiday inay ka dhoofaan garoonka diyauradaha aadan cadde ee muqdisho xildhibaanadda oo hadlaysana waxay tidhi bismillaahi raxmaani raxiim Een, magacaygu waa xildhibaan faadumo faarax aadan faadumanayn xildhibaan federaal ah ka soo jeeda gobolka gedo khaasatan deegaan doorashadeedu baar dheere yahay waxaan ka hadlahayaa dhib jiro oo maanta dhacay iyo oo weliba soo jireen ahaa soo jireenna ahaa laakiin maanta aniga si qaasa iigu sii dhacay Een, gobolka gedo een, khaasatan degmada baar dheere waxyaabaha ka dhacay caalamka laga og yahay soomaaliya oo dhan baa og internationaalka og dowladda federaalka og waxaa ka dhacay maxaa la yidhaahdaa masiibooyin isdaba jo- is- isdaba joogay oo uu qarax ka mid yahay oo fatahaaduhu ka mid yihiin qaraxaas iyo fatahaadaha iyo dhibaatada maaragtay gobolka gado khaasatan degmada baardheere ka dhacday aniga oo rabo inaan ka soo jawaabo ah xildhibaankii deegaan doorashada wakhtigii fasaxa oo xildhibaanku uu xaqa u lahaa uu meeshuu ka mas-uulka yahay inuu tago soo tira koobo dhibta iyo baahida iyo waxaa jira baaxaddeeda inaan la soo arka ay xaq ahayd baan wakhtigeedii ku jiray fasaxii baarlamaanka aniga maanta ma aan taaganahay waxaan ka imid garoonka international airabord waxaa igu dhacay inaan tigidh goostay aan u socday degmada baardheere aniga oo rabo dadka dhibka gaaray oo fatahaaduhu ku dhaceen oo baahidu ay ka jirto meeshaas inaan qayladhaan ka sameeyo caalamka indhahooda u soo joodiyo maamul goboleedyada u soo joodiyo dowladda federaalka u soo joodiyo intii wax ka qaban kartay internationaalka aan uga qayla dhaamiyo aan rabay soomaaliyo maxaad qaban kartaan inaan dhaha aan rabay dadkii loo gurman lahaa diyaaradda konton iyo dhowr qof ay saaran tahay oo saa'imiin ah in markii aan tigidhkii goostay oon geedbaskii goostay oon diyaaraddii fuul raba la yidhi waxa kansalayna waa maaragtay dad shakhsiyaad ah oo aan matelin deegaanka oo aan ka naxaynin oo maaragtay doonahayo inuu waddanka go'doon ku jiro degmada gobolka gedo inay go'doon ahaato oy ayagu ay maaragtay ku gorgortamaan rabo taasna dal dawlad leh ciidan leh boolis iyo federaalba ay joogaan maxaa la yidhaahdaa booliskii federaalka iyo ciidankii xoogga dalka meelay joogaan in amni darro la dhaho xildhibaankii deegaanka ma imaan karo waxaa laga rabaa inay ka jawaabaan waa dowladda federaalka oo uu u weyn yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkaba inay ka jawaabaan la rabo jawaabtaas ayagaan uga fadhinaa madaxweyne madaxweyne xasan sheekh sidii lagu doortay hal sano oon annagana naloo doortay hal sanaa ka soo wareegtay halkaasana deegaan doorashadadii inaan tegi weyno oo la yidhaahdo maaragtay dad bay u xaniban tahay oo shacabkii dhibaataysnaa in loogu tago ay macquul u noqon weyday jawaabteeda adaa lagaa rabaa madaxweyne jawaabta lagaa rabo gaariga aad aad wadood shufeerka ka tahay oo la rabo dalka inaad gaarsiiso meel fiican aad gaarsiiso maaragtay dadka nolol aad la tiigata aad rabtay gaariga makaanigiinta furfurayso rakaabka dusha ka saaran oo shacabka kuu saaran oo aad rabay inaad samatafixiiso laynahayo inaad aragtaa lagaa rabaa madaxweyne annagu wax badan baan aamusnayn maanta ma aamusayno aamusna ma jiro lix iyo tobanka xildhibaan ee gobolka gada ka soo joogo ka soo joodo inay tegi waayaan deegaan doorashadoodii oo baahida deegaanka iyo dalka ka jiro ay ka soo warbixin waayaan xaq ma ahan dal federaalism oo madaxweyne leh oo maamul goboleedyo leh oo deegaan leh oo deegaan doorasho leh inay waxaas ka dhacaan madaxweyne waxa kasbay ma garan karo inaad dib u fiiriso dadka dhagaha wax kuu saarahayo oo le dhagahan wax ugu shubnay oo le annagaa wax u soo sheegnay oo le annagaa maaragtay la hadalno dad gaar ah la hadashiinay oo diyaaradihii ayroboorradii ay ka tegahayeen diiday madaxweyne arrintaas waxaa lagaaga fadhiyaa jawaab deg deg ah adigoo madaxweynihii dalka ah oo joogo oon maqnayn inay arrintaas dhacdo sax ma ahan ra-iisul wasaare xamse adigana sidoo kale waxaa la rabaa dowladnimo hadday jirto nidaam iyo kala dambayn hadday jirto in maxaa la yidhahdaa arrintaas laga jawaabo haddaysan jirin haddee maxaa la yidhaahdaa maantay soomaaliya wax badan oo laysugu imaan karin baa dhici doono aniga waxaa weeye diyaaradda maanta la yidhi konton iyo shan qof oo sooman maanta la yidhi xildhibaankii federaalka ahaa kama degi karo wixii laguu sheegahayay hadday ka mid tahay taas oo aad yeeshay madaxweyne adaa lagaaga fadhiyaa jawaabteeda anaa og inaad soo tiraada haddaadan ogeynna inaad ogaataa lagaa rabaa waaala waxaa la rabaa arrintaas waa arrin khayrulcaadi ah waa arrin aan sharci ahayn waa arrin qawaaniinta aan waafaqsanayn waa arrin aan qodob ku fadhiyin waxa maanta dhacay sidaas awgeed waxaa meeshaan tacsi oga dirhayaa gobolka gado khaasatan degmada baar dheere dhibkii ka dhacay fatahaadihii dhacay ummaddii baaba'day hantidii baaba'doo burburtay maxaa la yidhaahdaa naf iyo maalba meeshii lagu waayey xildhibaankiinni baan ahay inaan idiin imaadaan rabay waa idiin soo naxay waa idiin qayla dhaamiyey caalamkoo dhan baan ka hadlay xafiis kastoo dhan baan soo garaacay waxyaabaha badan oo idiin yimid inta idiin timaadayna dadkii soo ka soo shaqeeyey baana in hadda maanta idiin imaanaysana dadka ka soo shaqeeyey baan ka mid ahay xildhibaankiinni baana idin matalhayay in la yidhaahdo degmada baareere kama soo degi karto shacabkii aan wakiilka ka ahaana uma imaan karto hadde inaad arrintaas adinkuna ka jawaabtaan baan rabaa halkan waxaan raaligelin ka siinhayaa shacabka soomanaa oo konton iyo shanta qof ahaa oo maantay diyaaradda maxaa la yidhaahdaan aniga laygu kansalay dartay madaxayga aniga yacni iyadaa soo fuulaysa loo kansalay ayagana maxaa la yidhahdaa abolojesaan siinhayaa maxaa la yidhahdaa nidaam ma ahan madaxweynuhu ha ka jawaabo ra-iisul wasaaruhu ha ka jawaabo indhaha caalamkuna ha arkeen meesha in lagu haysto afar iyo shan qof oo maaragtay madaxweynahan dhegta afka u soo saarna leh inay maalin waliba maaragtay deegaankii aan matalaynay naga hor istaagaan xaq oo ma lihin waana ka jawaabi doonaa haddayna dawladdu ka jawaabin dadku waa isu jawaabi doonaa madaxweyne wixii ka yimaado isu jawaabiddaana adigay madaxaada fuulaysaa adoo madaxa madaxa mas-uuliyadda u sarraysa maanta ah in aad dadkaas aad ku dhowrato mas-uuliyiinta waxay ku samaynhayaan oo ayraboorada laga bixi la'yahay oo amni daradu ay ka dilaacday madaxweyne adaan rabnaa inaan jawaabteedii ka helno maanta aniga hadda meesha aan taaganahay waa baarlamaankii waa la xiray laba biloodoo fasaxaa la galay maxaa aniga ganjeelkaan i taagay inaan u tago deegaankaygii inaan u tagoon baahidiisa soo qoro maxaa diiday madaxweyne madaxweyne arrintaas jawaabteeda deg dega adaa lagaa rabaa dadka arrintaas samaynhayana aday hoostaada fadhiyaan mas-uuliyad qaar sheeganhayaan qaarna maxaa la yidhaha dadka madax furasho u haysto gobolka gada madax furashaa ka jirto dadku waa baahan yahay waxay rabaan in loo gurmado xaggeen oga gurmanaa ma annagaa diyaa inta baalal yeelana diyaarado noqonayno oo habeennimo ku degayno meesha waa mahe diyaaradihiina qaadahaya caqabadahaasaa lagu samaynahayaa diyaaradaha maaragtay lala hadlahayo awoodda loo sheeganhayo iyo shacabka la dulaynhayo dowladdii jawaabteeda laga rabay waa adinka waxaan rabaayoo kale sida dhabta ah loo wada hadlo sida dhabta ah xaajo aanan si dhab ah loo loo faydin ma fiyoobaato waxa meesha ka jiro in laysla arko laysla maxaa la yidhaahdaa laysla baaro way u baahan tahay madaxweyne afduub dad ku jiri kara shacab ku jiri kara ma ahan shacabka gobolka gado adaa jawaabteedii lagaa rabaa war deg deg a lagaa rabaa gurmad lagaa rabaa inaad tagta lagaa rabaa anaa inaan kuu gogol dhigo kuu gogol xaaqo roogii aad ku soo degi lahayd dadkii dhigi lahaa aan ka shaqeeyo ummaddii aad la hadli lahayd inaad u soo socoto madaxweynaheedii aad tahay aan u sheego inaan xildhibaankii ohon baahiyaha ka soo hadla rabay taakadaas jirto adaa lagaa rabaa rakaabka gaariga le annagaa u saaran oo dadkii shacabka hadlaynhayo gaarigaad saaran tahayna lugaha ka furfurahayana inaad aragto adaa lagaa rabaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
degeysanaysaan barnaamijka wareega wararka oo idinkaga imaanaya idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho markan daliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta soo bandhigay isxaaq cabdiraxmaan maxamed oo magaciisa afgarashada al-shabaab loo ugu yaqaanay ahaa muscabkaas oo isku soo dhiibay ciidanka xoogga dalka war ka soo baxay taliska ayaa waxaa lagu sheegay in isxaaq uu al-shabaab u qaabilsanaa jabhadda isagoona ka qayb qaatay dagaallo ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada baay iyo hiiraan ee maamulka koonfur galbeed iyo hirshabeelle isaaq oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in sababta ku kalliftay in al-shabaab oo isaga soo baxo ay tahay dhibaatada ay u geysan yihiin shacabka aan waxba galabsan iyo dhibaatooyinka kale ee faraha badan isaaq cabdiraxmaan ayaa baaq u diray saaxiibadiisa kale ee ku harsan al-shabaab in ay isaga soo baxaan oo isku soo dhiibaan ciidanka dowladda soomaaliya islamarkaana dadkooda ay ka mid noqdaan dhowr jeer ayaa taliska qaybta lixdanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaa isku soo dhiibay xubno ka tirsan al-shabaab kadib howlgalkii xoogeysay oo ka dhacay ama howlgalkii xoogeystay oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobollada baybakool iyo sidoo kale shabeellaha hooseba magaalada laascanoodna weli waxaa ka taagan dhibaatooyin kala duwan oo aad iyo aad u fara badan dhibaatooyinkaas oo ah dagaal ku dhexeeya ciidamada s c ee sidoo kale somalilan dagaalkaas weli waa uu xoogan yahay isimada s c shuruud adag ayay ku xireen si loo kala badbaadiyay dhinacyada isimada s c ayaa mar kale ka hadlay colaadda sii dabadheeraanaysa ee laascanood isimada ku sugan laascanood ayaana shaaca ka qaaday inay aqbaleen xabajoojin ay ka codsadeen ergadii dhowaan ka tagtay muqdisho taasi oo ay ku xireen in somalilan ee dhankeeda si buuxda u aqbasho islamarkaana ciidamadu kala baxdo gobolka waxay noo sheegeen inay doonayaan nabad inay doonayaan dhiigga dadka muslimiinta ah inay kala badbaadaan inay doonayaan xabadjoodin annaguna waan aqbalnay dhankeenna waannu soo dhowaynaynaa wixii farsamo ahna in laga wada hadlo dhinacii kalena ee aan la aadno ayuu yidhi suldaan owseed oo ku hadlayay waxgaradka s c wuxuuhi suldaanka sheegay inuu rajo weyn ku leeyahay ama ku dhex leeyahay ama ka dhex leeyahay dhexdhexaadinta odayaasha halkaasi ay ka wadaan guud ahaanba somalilan dhankeeda way hadashay dagaalka laasacaanood ayayna faahfaahin ka bixisay milatariga somalilan ayaa qoraal kooban oo uu soo saaray wuxuu ku sheegay in howlgalkooda uu yahay mid lagu soo afjaraya xiisadda colaadeed ee laascanood islamarkaana lagu soo nabadgelinayo ama nabadgeliyo halkaasi laga abuurayo waxaa qoraalka milatariga somalilan lagu xusay in saldhigga gooja cadde oo fadhiidhisin u ah ciidamada somalilan uu haysto taageero fara badan howlgalka nabad soo celinta hadda socda ujeeddadiisa ugu weyn waxa weeye in nabad iyo degenaansho lagu soo celiyo laasacnood ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay milatariga somalilan waxaa kaloo qoraalka lagu yidhi saldhigga gooja cadde waxaa aasaasay ciidamada difaaca somalilan waxaana taageeray qaramada nabadda iyo dimuqraadiyadda jecel ee beesha caalamka ayaa lagu yidhi qoraalka sidoo kale waxaana qoraalkan ay ku soo dhoweeyeen ama sheegeen inay doonayaan in dagaalka ay ku soo gebagabeeyaan ugu dambeyntiina warbaahinta dalsan waxay warbixin gaara ka diyaarisay abwaan maki xaaji banaadir oo ka mid abwaaniinta soomaaliyeed abwaankana suwacsoon uu kabiir ka yahay ayaa soonqaad kasta xiliyadan oo kale bisha barakeysan ee ramadaan waxaa lagu qabtaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne ee gobolkan banaadir masjid ku yaala warbixintan waxaa ka diyaariyey oo u kuurgalay waryahayga cabdiwaxiid cabdilaahi daahir
halkan waxaa ka socda subacsoon oo sannadkiiba bishan oo kale la qabto salaada duhur kadib waxayna jamaacada masjidkan ku subcinayaan hal jalaad maalintii alxamdulilahi rabbialcaalamiin bacd salaad duhur aan bilaabnaa hal jalaad waaye afar jus iyo xoogaa waaye waxaan aan ka kacaynaa sideed saac iyo xoogaa marka alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaa bishaha bisha haddii soddon ku dhammaato soddon jalaada akhrinaa haddii labaad sagaal ku dhammaato labaad sagaal jalaada akhrinina maalinba maalintii la joogo jalaadkiisaa la akhrinaa khamiisaa laga soo bilaabay jimcaa la akhriyey sabdiyaa la akhriyey axdaa la akhriyey isniinaa la akhriyey maalin talaadaa la akhriyo haya benin haddiis ilaahin gaarsiiyo arbacaa la akhriya haddana saas waay
luuqda macaan isla helidda codadka hooriska ayad qaadashada een aan kala go'a lahayn ee lagu weynaynayo qoolkii eebbe een waxa ay raatib u tahay subacsoon bisha barakaysan ee ramadaan lagu maamuusayo waxaana subacan kabiir ka ah abwaanka weyn ee caanka ah abwaan maki xaaji banaadir waxaana subacan loo qorsheeyey in la kaamilo bisha barakaysan ramadaan inta lagu guda jiro waa subacsoon uu kabiir ka yahay abwaan hal abuure suugaanta marna waa hobal ku luqeeya heesaha kolna waa majaajilayste u maadeeya dadka oo ruwaayadaha dhiga dhanka kale waa mu'adinka masjidka jaamaca degmada xamarweyne ee muqdisho oo muddo ka badan rubac qarni uu mu'adin ka yahay waa mahadsan tahay ramalaan kariim suxufi cabdi waaxid walaalkey markii koowaad oo aadna soo booqatiin ma ahan sanadkii horeba waa joogteen dalsan idaacaddii t v-ga way joogeen subaca soonkii horena waa ka hadlay haddana soonkan ilaahana wada gaarsiiyey waa isla anagii ilaahay hanaga aqbalo taqba- taqwada iyo towbada iyo towxiidka ilaahay hanugu dilo tan dambe allah hanuu hagaajiyo soonkeenna salaadeenna samafalkeenna ilaahay hawada aqbalo soonka dambene ilaahay bashbash barwaaqo caafimaad cimri dheer ciwaado suuban allah hanugu gaarsiiyo Een, s- suwac soonka hadda soonka wuxuu bilaawday maalin khamiis maalin khamiis suwacna waxaan ka bilaabnay jalaad khamiis marka khamiisaan akhrini jimcaan akhrini sabtiyaan akhrini axadaan akhrini isniinaan akhrini maanta talaadaan ka bilaabnay nusaariciyaan ka bilaabnay ilaahi hanaga aqbalo subacan muddo dheer ayuu soo jiray muddo ka badan nusqarni dadkii soo waday qaarkood waa ay dhinteen qaarka kalena waa ay dhoofeen halka kuwa kalena ay duqoobeen nasiib wanaagse waxaa halkiisa ka sii waday carruurtii ay dhaleen suwacan muddo dheeruu soo jiray ku dhowaad ka badan nus qarni ka badan hadduusan ka badnayn nus qarni kama yaro dadkii soo wadeen een, qaar way dhinteen qaar way dhoofeen qaar waa waayeelooween een, hadda wixii dhaleen wixiisi dhaleen aa suwaca wada alxamdulilahi rabbilcaalamiin bacdi salaad duhur aan- aan bilaabnaa hal jalaad waaye afar jus iyo xoogaa waaye waxaan aan aan ka kacaynaa siddeed saac iyo xoogaa bisha haddii soddonku dhammaato soddon jalaada akhrinaa haddii labaad sagaal ku dhammaato labaad sagaal jalaada akhrinina maalinba maalintii la joogo jalaadkiisaa la akhrinaa khamiisaa laga soo bilaabay jimcaa la akhriyey sabdiyaa la akhriyey axadaa la akhriyey isniinaa la akhriyey degmooyinka caasimadda oo dhan dadaa ka fadhiya suwac waaye macnaa een, intii oo ilaahay u dooray oo il- oo ilaahay waafajiyey way imaanayaan way ka qayb galayaan qof walba aayaddiisii waa qadaha aad u soo dhowaada jamiicadane waa idin daceynaysaa waa idin bogaadinaysaa maxaa yeelay soon walbe managa baakhatiin cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
guddaan barnaamijka wareegga wararka caawa intaas ayaan kusoo gebagabeynaya anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idina socodsiinayay cabdiwahaa cabdiqaadir xasan oo farsameynayay barnaamij lam- kan lamid intaa ku kulmi doona ramadaan kariim